magaalada baardheere ee gobolka gadow ayaa waxaa si weyn u saameysay burburka buundada magaaladaasi taasoo burburtay sagaalkii bishii 11aad sanada 2023 isla markaana si weyn u saameysay isku socodka dadka gaadiidka waxbarashada iyo ganacsiga oo dhammaan isbedel weyni ku yimid ku dhawaad muddo sanada ah ayay bulshada magaaladaasi la daalaa-dhacayaan xaaladaasi iyagoona isticmaalaya doomo yaryar oo khatar ku ah badqabka nolosha dadkaasi haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada baardheere ee gobolka gadow ayaa ka warbixiyay saameynta ay noloshooda ku yeelatay buuntadii burburtay iyo caqabadaha ay kala kulmaan doomaha isticmaalaan halkaana waa meesha ee buundada baardheer ka go'day waxaana moodaa yacni dhibaatooyinka marka aad la joogta iyo markii yacni lagu sheego luule meesha dhibaata ka jirto inay hadba ee baaxaddeeda aad yacni aad kala qeexi karto marka aad meesha taagan tahay aaga ka dambeysa aad u aragtaan waa halka doomanka makaafka la yidhaahda ee dadka ay ka raacaan halkan waxaa ku jirta dhibaato aad u weyn qof looga sheekeeya ma ahan qofka imaadaha un dareemi kara wixii meeshaan ka jiro waxaa moodaa hadda in yacni xilli roobaadku soo dhow yahay caqabado badan baa taagan caqabadaha waxaa ka mid ah subaxii waxaa jirta hooyo suuqaan oo khudaar u soo raftaa jirto yacni waa arkaysaa inta badan caqabado badan ay la kulmaysaa doomanka makaafkaha qayb baa mar baxaysa wax lagu soo qabanaya ma lahan ganacsiga laftigiisa dhibaata ka jirto waad arkaysaa yacni shalay ugu dambeysay doon dhis waddo gidas u gudbinayso kaleeto in yacni ay gadoontay dadka saarnaana dee yacni waa qayb ayaga farsamada ku baxay qayb yacni wax lagu soo qabta xitaa la waayo dhibaatada saa'idkaa ka jirto kaleeto waxaa caqabada wix lagu gudbin lahaa ayada laftirkeeda in culayskaas taadal saaraa soo dhaweyn lahay umana muuqato yacni markay buundadan gooday qof walbuu dareemi karaa waxaa moodaa wax kaas horta hoos inay u dhaceen like ganacsigoo kaleeto yacni labada dhinac kaleeto baad dareemi kartaa caqabadaha jiray ka mid tahay waagi hor buundadana la mari jiray qofka like bajaaj wax ku soo qaadan jiray gidigaas uu geysan jiray hadda waxay noqonaysaa baqaarka marka wax laga soo qaado inuu saddex meelood wax ku bixiyay noqonaysaa wax hayadoo samafalo hadda dadkaas masaakiinta wax ka caawinaya ma jirto marka nolosha waxaa moodaa bilba bilba bisha kasii dambayso inay god kusii hoobanayso raxmaaniraxiim meesha aan joogno waa buundada weynaed ee baar dheere oo ka go'day sanadka hore aan soo dhaafnay naga go'day buundadaas oo waxaan meeshan caqabad ka muujinaynaa aad u weyn oo ku saabsan buundadaas oo five minutes iskaga kala gudbi jireen intaas oo gaadiida intaas oo dada intaas oo ganacsi ah buundada ayaa naga go'an muddo hal sano dhan marka waxaad arkaysaa dad oo sidii buundada ay u go'day laba wegdiba aan isu gudbin oo aanan goyni karinba oo dhahaya sidii ay buundada u go'day weli gediga kale maanan ark waxaa caqabadaha ka jira ka mida dad waxaad arkaysaa markay doomaha soo fuuleen ku dhex suuxay oo wareeray